magacaaga marka hore iyo wiilka aa dhashay faadmo cabdulaahi xuseen baa la yidhaahaa wiilkaygana guuleed cali cumar weeyaan maanta waxay ahayd maalmo ka mida maalihii markhaatiga uu furaayey cabdiraxmaan bashiir oo ka dhanka ahaa wiilashan oo horena saaxiiba ay u ahaayeen sidee u aragtaa arrintii maanta sida ay u dhacday iyo su-aalihii la weydiiyey
su-aalaha la weydiiyey kolley waa la wada maqlayey wax badan oo qalada way ku jireen caruurtan waa caruur la sarabgareeyey waa caruur uu hal sano la socday waa caruur uu maaragtay uu been iyo waxyaabo badan uu ka soo duubay marka arrinkan aniga aad iyo aad ayuu ila xun yahay arrin aan jeclahayna ma aha haye marka sidee u aragtaa hadda ilaa maalmahan hadda ay dacwadu socotay waalidaa tahay maanta waa timid sidee u arkaysaa qaabka hadda wax u socdaa maxaa ka filaysaan se juuriga inuu gaari doono waxaan ka filaynaa horta ilaahay ilaahay agtiisa wanaag baan ka filaynaa waxaan ka filaynaa inuu ilaahay maaragtay uu nala shaqeeyo waxaan ka filaynaa inuu inay runtu timaaddo beentuna ay hadho ay sababta tahay xaalkan waa xaal been ah beenna ilaahay baa qaban marka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa rajo wanaagsan baan ka rajaynaynaa inaannu rajo fiican helno waxayna u eg tahay insha allahu tacaala inaannu rajo fiican helayno waa mahadsan tahay magacaaga abbaamagacayga farxiye maxamed aan cabdiraxmaan daawud hooyis baan ahay nin beenlow ah oo caruurta inuu gatar rabay oo maaragtay asaga te asaga nin asaga issarrabgaraynaya markaan wixii dhegaysanay oo raba haddana inuu lacagna ku sii helo oo shaqala-aanna ahaa ciyaalkan kulli waa shaqaysanaya ciyaal shaqaystay ahaayeen ciyaal aan weligood aan maaragtay la xirin bay ahaayeen ciyaal iskuulkooda aaday ahayn sam ciyaalka qaarkood wuxuu ku tagaya kalaj ayuu ku jira qaar guryuhu ugu soo galaya marka nin shaqo ku jiro haddana kribna wixiisa dhan babeen yihiin oo rabay ciyaalkan inuu gato lacagna ka faa'iido asagana isku sarfaybgaray bay ila egta arrintiis
adiga hooyaa tahay sidee dacwadan intay socotay ay noloshaada u saamaysay wax badanoo qoyska intiisa kale waxaan shaqooyinkeenii aan ka tagnay dhibaato badanaa nagu dhacday because waxaa waaye wakti uma helayso qofna kukaama yeelaya bil dhan baa iska maqnaanaya dhib badan buu noo geystay intaan maqnayn dhaqaalaheenna hoos u dhacay ma aragtaa shaqooyinkeena waa luusgaraynay marka dhibaato badanaa nagu dhacday intii ay dhibka nagu dhacayo wiilkaa naga xireen maxaa ka filaysaan juuriga inuu go-aan gaari doono markii hadda inta aad arkayseen ama dhegaysanayseen ay dhegaystaan iyo in kaloo soo socotaba wallaahi nimankaan f ayadaa beentooday ku shubaayeen laakiin ihoob qof muslimna kuma jiro qof madowna kuma jiro laakiin ihoob inay cadaaladda ay fiiriyaan oo waxaan kiiskaan ay dib u raacaan oo ogaadaan meesha ku dhammaado